wararka laga helaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka socdaan dagaal beeleedyo u dhexeeyo qabaa'ilka halkaasi wadadega dagaaladaasi midkood wuxuu ka socdaa inta u dhexaysa gadoon iyo dhuusamareeb ee gobolka galgaduud wuxuuna salka ku hayaa muran dhuleed iyadoona ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac dagaal beeleed kale ayaa isagana ka socda aagga deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud waxaana la soo warinayaa inay ku dhinteen ugu yaraan laba ruux halka ay ku dhaawacmeen afar kale dadka dhintay waxaa ku jira ninka lagu magacaabo cali axmed carab oo maalmo ka hor laba wiil oo la dhalatay lagu dilay isla aagga dagaalka uu ka dhacay saamayntii ka dhalatay dagaalkaasi ayaa weli taagan deegaanka waxaana laga cabsi qabaa inay mar kale isku dhacaan maadaama aysan cidno kala dhex gelin dagaal beeleedka saddexaad ayaa ka dhacay deegaanka borore ee hoos tagta degmada balanbaalle ee gobolka galgaduud wuxuuna yimid kadib markii maleeshiyo hubaysan ay halkaasi ku dileen qof haween ah kadib maleeshiyaad kale oo ka soo jeeda balanbaalle iyo kuwii dilka geystay ayay israsaaseentu dhex martay waxaana ka dhashay dhimisho iyo dhaawac dhowaan ayay ahayd markii degmada cabudwaaq lagu furtay hub badan oo ay etoobiya ka soo gateen madaxda dowladda federaalk iyo maamulka galmudug kuwaasi oo doonaya inay kusii horiyaan dagaal beeleedyada ka socda halkaasi si kastay ahaataba waxaa maalmihii u dambeeyey isa soo tarayey qabaa'ilaadka isku hor fadhiya degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka galgaduud